جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixii labaatanka jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu duurka roon warka fiidnimo taliska kufaarta afrikaanta iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale ku calaacalay inay haysato xaalad adag oo dhaqaale la-aan ah kadib kulamo kala duwan oo ka dhacay xerada xalale ee magaalada muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka ridada ayaa mar kale eedeen culus u jeediyey murtad gurguurta iyo kooxdiisa xil uu kasii darayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta golaha nuqabada wilaayada boqol ayaa booqday ciidamada mujaahidiinta ah ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaasi maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa machad waxbarasho ka furay deegaanka booco ee bariga wilaayada hiiraan ardayda machadka khadiija binti khuweylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada gamboole ee wilaayada shabeellada dhexe والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan taliska kufaarta afrikaanta iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale ku calaacalay inay haysato xaalad adag oo dhaqaale la-aan ah kadib kulamo kala duwan oo ka dhacay xerada xalane ee magaalada muqdisho xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixintaasi inoo haya magaalada muqdisho ayaa afartan iyo sideedii saacii lasoo dhaafay martigelisay kulamo kala duwan oo looga hadlayay xaaladda liidate ay ku jiraan isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee saliibiyiinta soo duulayaashu ay ku leeyihiin dalka ayaa waxaa shalay ku kulmay ergeyga midooda afrika u qaabilsan soomaaliya iyo taliyayaasha ciidamada isbahaysiga eusom oo ay kala matalayeen dowladaha itoobiya kenya jabuuti burundi iyo uganda dhinacyada ayaa iska wareystay xaaladda dhaqaale la-aan ee howlgalkan uu wajahayo iyo caqabadaha waqti xaadirkan la soo darsay isbahaysigan oo muddo sagaal iyo toban sana a duulaan ah shahaadaladirnimo ah ku jooga waddanka sidoo kale isla xerada xalane ayaa martigelisay shir kale oo ay kasoo qeybgaleen kooxda ridada isbahaysi gaaleedka eusom iyo xafiiska qaramada midoobey ee taageersan soomaaliya kaasoo lagu dalbaday in gaalada caalamka ay bixiyaan lacagaha deeqaha ah ee ay goosteen xafiiskan oo ah mid isku dhafan oo ay ku howlgalaan saddexda dhinac ayaa dalbada in lala soo gaaro taageero dhaqaale oo gaarayo laba dhibic saddex milyan bil kasta kuwaasoo badanaaba lagu kaabaya howlgallada maleeshiyaadka murtadiinta kooxda gurguurta ayaa xustay in maleeshiyaadkooda ay u baahan yihiin shan boqol iyo afartan tan oo raashin ah boqol iyo siddeetan kun oo liitar oo shidaal ah iyo taageero xagga hawada ah afartii saacba halkii sane ee lasoo dhaafay dowladaha saliibiyiinta ee bixin jiray lacagaha lagu maalgelinaya isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta iyo kooxda ridada ayaa joojiyey maalgelintooda taasoo xaalad adag sii gelisay kumanaan ciidan oo saliibiyiin ah oo duulaan ah shahaadaladirirnimo ah ku jooga soomaaliya mahadsanid abuuxasaan siyaasiyiinta mucaaradka ridada ayaa mar kale eedeen culus u jeediyey murtad gurguurta iyo kooxdiisa xilli uu kasii darayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta bashiir muxiidiin abu ayman ayaa inoo haya warbixin arrimahaasi ku aadan kulan ay soo qaban qaabiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ee ridada soomaaliya oo habeennimadii xalay ka qabsoomay magaalada muqdisho ayaa eedeemo culus loogu jeediyey kooxda villa soomaaliya ee garwadeenka uu ka yahay murtad xasan sheekh maxamuud isku-imaatinkan oo ay ka soo qayb galeen dad badan oo laga barkiciyey guryahoodii ay ku lahaayeen caasimadda muqdisho ayaa waxaa ka hadlay siyaasiyiin mucaarad ah oo horey xilal kala duwan ooga soo qabtay kooxda riddada kuwaas oo sheega in marnabo aanay aqbalanin doorashada uu gurgurto damacsan yahay inuu ka qabto magaalada muqdisho ra-iisul wasaarihii hore ee kooxdaas murtad xasan cali khayre ayaa nasiib darro ku tilmaamay in kooxda guurgurta ay ku mashquulsan tahay doorasho dhalanteed ah oo lagu qasbayo shacabka iyo aqoon-yahanka magaalada muqdisho waxaana uu ka digay dhibaato hor leh oo uu sheegay inay horseedi doonto doorashadaasi waxaa ayaan darro ah madaxda dowladda federaalka inay ku mashquulsan yihiin doorasho dhalanteed ah oo dadweynaha magaalada muqdisho lagu diiwaan geliyey qasab qafaal iyo qori caaradi maantana toosh afarqaad ah lagu baadigoobayo shacabkii jidadka laga qafaalay wakhtigii diiwaangelinta jaamacadihii dalkana lagu sandullaynayo in ay xarumahooda qasab ugu qabtaan doorasho madhalays ah oo aanay raalli ka ahayn iyaga iyo shacabka ku nool magaalada muqdisho sidaas daraaddeed marna lama aqbali karo doorasho ah nooc uu leeyahay heel xisbi mana aqoonsanin sharciyadda iyo wixii ka dhashaba waxaan aaminsannahay doodda doorashada qof iyo codka ah ee waddo dowladda federaalka ah ee ah mid isbarkan waa tab iyo xeelad ay maanta madaxda dowladdu u isticmaalayaan muddo kororsi aan laga aqbali doonin dalkana u horseedi karta dhibaato hor leh murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo sidoo kale xubin ka ah golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in maleeshiyaadkii riddada ay ku burbureen dagaalkii uu murtad gurgurta la galay mujaahidiinta al-shabaab isagoo dhanka kalena carabaaba in kooxda villa soomaaliya ay sii laba jibaartay boobka baadda iyo barakicinta ay ku hayso shacabka soomaaliyeed waxaa si xoog leh u socda cagdhicid tumasho tamashlayn boob eex dadka in la baado magaca dowladda lagu baado magaca canshuur ha loo huwiyo amniga hadda u nimaado amniga sida waa state wax la xiriira dowladd wax la xiriiro waay annaga hadda sidaan nahay ciidankeena sifiliyaana u taliya madaxweynaha commander in chief ah iyo kabinetka markay siyaasadda soo go-aamiyaan ciidanka fulinaayo taliska ugu sarreeya ciidanku ka bilowdaa kuwaasaa istraatiijiyada dejiya hogaankii usoo dhaadhacdaha oberathonkii ah ciidankii u tumaadaha fulintii ah annaga structurekaas nooma jiro hadeertaan run haddaa rabtaan dalka ma jiro wuu baaba'ay command and control ma jiro waxaana baabi'iyey mas-uuliyaddeeda weyn qaadanaya madaxweynaha wuxuuna ku baabi'iyey dagaaladii shabaabka lagula jiray dagaalka coos weyne asagoo taliyaha wuu joogaa taliyii hore ciidanka asagoo taliyaha ciidanka usan ogolayn oo madaxweynaha amrahaya askarta udhahay dagaalka gala asaa wax kasta isku ahaa shariif murtad oo isna hore u soo noqday madaxa kooxda riddada haatanna hamuun weyn u qaba inuu kursigaasi ku soo laabto ayaa soo hadal qaaday mid ka mid ah falalkii ugu dambeeyey ee saacadihii lasoo dhaafi ka dhaca gobolka banaadir dhacdadan oo guud ahaan bulshada soomaaliyeed ay si weyn uga argagaxday ayaa timid kadib markii maleeshiyaadka gurgurte iyagoo ku guda jira dhulboobka ay ka wadaan gobolka banaadir ay si bareera u dileen qof shacab ah meedkiisana ay ku jiideen gaari ay wateen sidoo kale murtad shariif intii uu hadalkiisa ku guda jiray ayuu isweydiiyey waxa uu xasan sheekh maxamuud oga gol leeyahay burburinta maleeshiyaadka riddada baabi'inta dhaqaalaha iyo barakicinta bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho waxyaabaha soo kordhay waxaa ka mida dilalka yacni maalan hadda maantaoo kale waxyaabaha alka loo wareejinayo laga mixiyo waxaa ka mida ciidanka booliska ama ciidanka dowladda inay tobad dilaan mayd xiraan ay jiidaan maxaa keeni kara arrinta saddexaad oo cajiibka ah waxa waaye barakicinta xoogga ah iyo dhulboob dhulboobka magaalada ka dhacayo ee dadka danyartaa ku dhacayo ee aan wada ognaha dadkii hadda magaalada daafahooda inay daadsan yihiin waxaa la mida sidaas oo kale burburinta ciidamada qaranka ama burburinta ciidamada amniga oo iyadana si ulakaca u dhacday waxyaabahaas oo dhan inay dhacaan runtii aniga calaamad su-aal weyna igelis maxaa loo jeedaa in ciidanka la burburiyo dhaqaalaha la burburiyo dadka la barakiciyo doorasho feega la sameeyo kulankan u dambeeyey ee madasha samata bixintu ay xalay ku qabteen magaalada muqdisho ayaa ku soo aadayaa xilli kooxaha mucaaradku ay ku jiraan diyaargarowgii ugu dambeeyey ay kaga qaybgelayaan shirweyne ka dhanaa murtad gurgurta iyo kooxdiisa oo sida la sheegay dhowaan ka qabsoomi doona magaalada kismaayo kaas oo uu fuudii ugu horreysay ay gaareen magaaladaasi maanta oo talaada ah aad baad u mahadsantahay abu ayman golaha nuqabada wilaayada boqol ayaa booqday ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi mar kale waxaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan wafdi heer sare ah oo ka koobnaa nuqabo ugaasiyo waxgarad salaadiin iyo nabadoono uu horkacayay gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool ugaas muxuyidiin ayaa dhowaan gaaray furmaha dagaalka si ay ribaadka ula qeybsadaan geesiyada islaamka ee bacdallaahi badbaadada u ah ummadan muslimka ee lagu soo duulay salaanta iyo booqashada nuqabada waxaa uu helinayay hadiyaad qaali ah oo ay ku jireen xoolo nool oo geel ah oo ay gaarsiiyeen ama ay guddoonsiiyeen ciidamada mujaahidiinta si ay u arkaan in nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool marnaba aysan ka maqneen furumaha dagaalka midig bidix gadaal iyo horeyna ay mujaahidiinta ka taagan yihiin naf iyo maalna ay la garab taagan yihiin gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool ugaas muxuyidiin oo la hadlay ciidamadii mujaahidiinta ay booqdeen ayaa tilmaamay inay soo booqdeen oo ay soo salaameen sidoo kalena ay u wadaan hadiyaad kala duwan oo ay ku jiraan xoolo nool oo geela unoo ku socno nuqabada guud ee walaayada islaamiga ee bakool unoo ku socno geefhaseenka boogani waana salaamo siinka wedna ha dhowaada ilaahaysan barakaay booqashidinga iidanka farxasagna kooyow kaa ka farxasagna ini maalin walba lahana nagdo kooyno geekoy lama bilo isbuucga bilo hoob lahada lahanagada ama la kooyo ama horeyna lan kooyo faylata waajibna saaran maywaley umatung maskaxadiye jihaadka u geek hadaayaad yaro kulley may bajaray sadareemasan geeka blakirgeli oo gaalhay saas maha geek walaalo bursadiya dareeman saas maha walaalaha kale meelo rogaan insha allahu geek walka bursade ama bar walka bursade waliba suquurtan oo kumid ee bakoole insha allahu burdoon dhiriga oo gaalaka bura insha allah allahu akbar booqashadaas iyo hadaayadkaas yaroo guutaan katalan gobolkana jareen markan saying maha nagaan ilaahaysan barakaay marka mayle kelmiday kana nagay jihaadkan wacbud rabbaka heh hataa ya'tiyaka alyaqiin waay suldaanka guud ee beesha ansaarta ee hadame suldaan bunow oo isagana dhankiisa la hadlay geesyada towxiidka ayaa kula dardaarmay in cabsida alla ay badiyaan kuna samraan ribaadka ay ku jiraan oo ah meel lagu samro meesha ugu qeyrka badan akhyaara ilaahay subxaana wa tacaala mahad isku leh mahad bilaawi dhammaad ban lahayn mahadii ilaahay kadib akhyaaray una dareerkayna meeyaa salaamad boogasho jeelan ilaahay dartisna nis jeeli inun hasiin boogna siinka koyni macna akhyaaray ma inis dardaaramaana ilaahay subxaana wa tacaala ini kuwada obsanan alla obsiinta shay kasta furaaja yeeduu macna in ilaahay ku obsanan ilaahay amalka ikhlaaqsininka weel ilaahay amalkan manoo halaay akhyaaray amalkan jihaadka amal eedi eedan khayr badangu diintan ilaahay ninka sheegi ilaahay ma eray dadka jihaadayan may ka hanuuniyaana eray ilaahay waddada inu ka hanuuniyaana eri may ka talmaagna dadka ganacsiga may ka talmaagna ulmaado kale oo halagaadka akhriyasa may ka talmaagna goonahaan jihaad kale ka talmaamay maha lafdiga jihaada macnaha ayaa liin adeegsadi macnaha ribaad qofkooba ka jara maybu ah nabaga mahayna hadiidka shay andii ilankay jihaadan bahi hakunagada salaaday ka jara kortee soonle ka jara kortee meerna ilank saxaabigaay macnaha akhyaaray fadliira goone ilaahay ummata kale ninka deegin yalanka mujaahidka ilaahay anka deegi ilaahay amalka manoo hadlaay malaaqmadkeer garaar malaaqa beesha hadame ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dhankiisa kelimad qayim ah u jeediyey ciidamadii mujaahidiinta ee ay booqashada ugu tageen dadkan mayayaa dadka ilaahay subxaana wa tacaala ka tilmaami min almu'miniina rijaalun sadaquu maa ahadullaahi calayh fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantadir dadkii walibu ah ilaahay ka tilmaamiyo dad walibu aha ilaahay oofsaday walaagi ilaahaynka talagali heli nasiibshu heli iyo dad sugow dadkii sugaaya enin ilaahay hagganii sugo tankel walaalayaal he boogashi siinka kooyni sinjiilanga siinka kooyni may siinka kooynay bogaadinga siinka kooyni wijigii kin walibu ani unahasalaangno siinka kooyni ee farxad iyo walibu aha walwiin ya dareemohayna walaay unag laga gefnob saasa laga gefaana marka may ilaahay subxaana wa tacaala ku rajeeyane ini ilaahay gaalada noo jibi walibu ahaa muslimiintana ilaahay izey antaasa waliba warkayha ka koobe jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum sansalaangni asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu malaaqyo iyo waxgarad kale ayaa goobta ka hadlay kuwaasoo dhammaantood tilmaamay in allaha dartii ay mujaahidiinta u jecel yihiin mar welibana ay soo booqan doonaan garabna ay u yihiin si kastaba wilaayada islaamiga ee bakool golaha nuqabada wilaayada iyo ciidamada mujaahidiinta ayaa ah hal far oo kale ama haddaan si kale u dhigo ul iyo diirkeeda oo kale waxayna mar weliba isla qaybsadaan dhib iyo dheef intaba dhowr jeer ayay sidan oo kale mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool oo uu horkacaya waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan u booqdeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ku jiro kuwaasoo ay u geeyeen hadiyaad kala duwan oo qeyb ay ka ahaayeen xoolo nool oo geela aad baad u mahadsantahay abuu xasaan maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa machad waxbarasho ka furay deegaanka booco ee bariga wilaayada hiiraan waa kan casaam carafaad oo warbixintaasi inoo diyaariyey kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booca ee bariga wilaayadda hiiraan ayuu maktabka dacwada wilaayadda hiiraan xarigga kaga jaray machadka barashada culuumta sharciga alimaamu axmed gurey kaasoo maktabka dacwada uu ka hirgeliyey deegaanka booco macadkan cusub alimaamu axmed gurey ayaa ah macad toddobaadla ah laguna baranaya culuumta sharciga waana macad u furan gabdhaha iyo wiilasha iyadoona macadka waxbarashada uu shaqaynayo maalmaha khamiista iyo jimcaha mid ka mid a culimada deegaanka ayaa kelimad tawciyaha ka jeediyey munaasabada lagu furayey macadka alimaamu axmed gurey ee deegaanka booco waxaan aada u soo dhoweynayaa maxadkan halkan laga furayo maanta oo loo fadhiyo iftitaaxiisa oo loogu magac daray sheekh axmed gurey oo ahaa mujaahid ilaahay diintiisa usoo halgamay waxaa loo furayana insha allahu tacaala waa ilmaheenna yaryar oo ilaahay subxaanahu watacaala mas-uuliyaddooda uuna saaray oo allah subxaanahu watacaala uuna amray inaan maaragtay aan ka ilaalino naarta allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay naftiinna iyo maaragtay iyo ahalkiinnaba ka ilaaliya naar ka ilaaliya waxaa loogu ilaalinaya marka waxay tahay walaalayaal inaa nafteenna ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa laga helo sidoo kale munaasabadda waxaa kelimaad ka jeediyey qaar ka mid a waxgaradka iyo waalidiinta deegaanka booco iyadoona si weyn ay u soo dhoweeyeen furitaanka macadka alimaamu axmed gurey awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh allihii naga dhigay dad muslimiina iskuna ka ina keenay xafladan qaymaha iyo qayimka badan hadda labaad waxaa iska leh maktabka soo qabanqaabiyey xafladani ee maktabu dacwa hadday tahay heer degmo iyo hadday tahay heer gobol iyo hadday tahay heer xarg intaba waxaan leenahay jasaakum allahu khayran jazaa waxaa ardada ulakula dardaarmaya waalidiinta sidoo kaleentay iyo macalimiinta iyo bee-ada anigoo ku hadlaayo afka odayaasha deegaanka maxaafadda degmada beledweyne waxaan kula dardaarmayaa dhammaan ardadaas inay ka wada qayb qaataan tarbiyadooda ilaah baa mahadda iska leh xafladan qiimaha badanna nagu kulmiyey waxaan rabaa inaan halkan mahadnaq ugu jeediyo walaalihii macadka imaam axmed gurey noo soo hindisay jazaahum allahu khayran aan leenahay ilaahay miisaankooda ha saaro haddii aanu nahay waalidiinta deegaanka booco waxaan soo dhoweynaynaa macadka imaamu axmed gurey ee hadda loo fadhiyo xafladdii furitaankiisa waxaan leenahay waan ku faraxsannahay ilaah baa ku mahadsan noo keenay waan sugaynay waan u baahnayn waanan ka faa'iidaysan doonnaa biidni illaahi alkariim anigoo ka mida marka dadka waalidiinta ah ee ku nool magaalada booco ee bariga hiiraan waxaan aad u soo dhoweynayaa maxadka naloo furi rabo oo walaaluhu ay noo sheegeen in lagu magacaabo asheekh almujaahid imaam axmed gurey raximahullaahu macadkaas aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa intaasi kadib haweenka ku dhaqan deegaanka booce ee beriga wilaayadda hiiraan ayaa si weyn u soo dhoweeyey furitaanka macadka barashada culuumta sharciga ee imaamu axmed gurey maxadka axmed gurey aad ayaan ugu faraxsanahay haddaan nahay waalidiinta ku sugan deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan u mahad celinaynaa maktabka dacwada ee noo soo abaabulay maxadkan qiimaha badan aad ayaan ugu faraxsanahay haddii aan nahay waalidiinta deegaanka booca ku suganna aad ayaan usoo dhoweynaynaa insha allahu tacaala waxaana kula dardaarmayaa waalidiinta aana weli ilmahooda ka diiwaan gelinin maxadka in ay ka diiwaan geliyaan maxadka waxaa ka bixaysa culuum aad u fara badan aad u xiiso badan aadna u khayr badan ilmahana faa'iido badan u leh maktabka dacwada wilaayadda hiiraan ayaa degmooyinka deegaanada wilaayadda hiiraan ka hirgeliyey macaahiid fara badan oo waxbarasho ah kuwaasoo si weyn ooga faa'iidaystaan bulshada wilaayadda hiiraan mahadsanid casaam ugu dambeyntii ardayda macadka khadiija binti khuweylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada gamboole ee wilaayada shabeellada dhexe
da luqi da ya si lu ya si lu
kadib munaasabad ka dhacday gudaha xarunta macadka khadiija binti khuweylad ee degmada gamboole ee wilaayada shabeellada dhexe ayay haweenka wax ku bartaa macadkaasi kusoo bandhigeen bandhig cilmiyeed kooban oo ka tarjumaya heerkooda waxbarashada gaar ahaan ardayda ku cusub macadkaas ee muddada kooban ka mid ah ardayda macadka khadiija binti khuweylad qaar ka mid ah haweenka wax ku barta macadka khadiija binti khuweylad ee degmada gamboore ayaa sheegay in isbeddel weyn oo dhanka waxbarashadaha ay dareemayaan waxayna xog ka bixiyeen culuumta ay ku bartaan macadkaasi u di ma udi ma sa hu la sahula
alxamdulilah mahad ayaa ilaahay askare macallimiintayna ee u mahad celinaynaa nimco aan la soo koobi karin alxamdulilah annagoo ku sugan shabeellaha dhexa gaar ahaan degmada gamboole madrasada ee khadiijata binti quweylid waxaan ku baranaa barbarka kiciska si xuruufaadkii u xidhi lahay alxamdulilah mugdiga ilaah ayaa naga saaray maasha allah waxaan ka bilaabnay awalan xuruuf alhijaa'i ayaan ka bilaabnay midda labaad alxuruuf almuqadacata almaftuuxa midda saddexaad wasl alxuruuf ayaan ka- aan ku xijinay midda afaraad alxuruuf almaksuura ayaan ku qaadanay midda shanaad alxuruuf almadmuumata ayaan ku qaadanay midda lixaad alxuruuf asaakina ayaan ku qaadanay midda toddobaad almadu bil alif ayaan ku qaadanay waxbarashada hami weyn ayaan leenahay alxamdulilah meelaha badan tartan badan inaan ka galna ayaan rajo ka leenahay insha allah handuu ilaahay yiraa macallimiintayni dembigooda iyo dib waalidkoodana allah ha dhaafo annagana ilaahay subxaana watacaala waxaa naga fahansiiye waxbaaba naga fahansiiye allahna soo dhamaystira maasha allah hami weyn ayaan leenahay maanta midda kaleenta waxaan u dardaarmaa walaalaha ku nool degmada gamboole maktabkan khayrka badan leh inay nala qayb qaataan ayaan u dardaarmaa madarasta khadiijata binti quwaylad sida carabiga luuqadda akrinta farqurxinta nooc kasta waxbarasho aad iyo aad u kala duwan nimco weyn ayaan haysanaa alxamdulilah maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi ka hirgeliyey macaahid waxbarasho iyadoona maktabka dacwada uu juhdi ballaaran geliyo sare u qaadida heerka waxbarashada ah ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shabeellada dhexe guud ahaan dhegeystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu